أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duurnimo machad daraaseeye arrimaha amniga ayaa daabacay in dowladda saliibiyadda maraykanka ay ku guuldarraysatay in ay luudiso awoodda mujaahidiinta bariga afrika maleeshiyaadka ridada danab ayaa wajahaya xaalad adag kadib markii dowladda saliibiyadda maraykanka ay hakisay taageeradii ay siin jirtay howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iska horimaad sababay khasaare kala duwan ayaa ka dhacay xabsiga magaalada gaalkacyo ee bartamaha dalka soomaaliya madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa cayriyey guddoomiyihii murtadiinta ee gobolka banaadir xilli khilaaf xooggan uu ka dhex taagan yahay murtadiinta wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa diyo u kala qaaday laba ka mid a beelaha dega wilaayada kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga degmada diinsoor ee wilaayadaas xaflad dib loogu furayey sanad dugsiyeedka iskuulka saylici ayaa ka dhacday degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran machad daraaseeye arrimaha amniga ayaa daabacay in dowladda saliibiyadda maraykanka ay ku guuldarraysatay in ay luudiso awoodda mujaahidiinta bariga afrika sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen cali aadan cabdulaahi cali yare waxaa loogu yeero africa center for strategic stadis loona soo gaabiyo a c s s oo ah xarun cilmi baariseed oo hoos tagta wasaaradda difaaca maraykanka ayaa daraasad ay soo saartay ku shaacisay inaanan luudin karin geesiyada towxiidka ee bariga africa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab macadkan oo si gaar ah diiradda u saara fahamka iyo iskaashiga arrimaha amniga ee qaaradda afrika ayaa sheegay in mujaahidiinta al-shabaab oo ujeedkoodu yahay sidii ay u dhisi lahaayeen dowlad islaami ah ay laf dhuun gashay ku noqdeen kufaarta caalamka ee isku soo bahaystay duulaanka soomaaliya daraasaddu waxa ay daboolka ka qaaday in awoodda mujaahidiinta al-shabaab ay korortay dhul ballaarana gacanta ku hayaan iskuna fadiyeen ilaa waqooyiga kenya howlgalladoodana xoojiyeen islamarkaana ay heleen qalab militari oo casri ah sidoo kale daraasadda waxa ay ka dhawaajisay in geesiyada towxiidku ay heleen fursad ay ku ballaariyaan howlgalladooda ka dhanka ah murtadiinta iyo kufaarta isku soo bahaystay la dagaalanka shareecada islaamka xarunta a c s s waxa ay hoosta ka xariiqday in awoodda sii kordhaysa ee mujaahidiintu ay halis ku tahay danaha reer galbeedka oo boob xooggan iyo xaalufin ba-anba ku haya khayraadka ceegaaga badda iyo beriga ee allahu ku manaystay ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed warbixintu waxa ay gartay in geesiyada towxiidku ay soo bandhigeen sanadkan lagu guda jiro ee labada kun shan iyo labaatan awood aad u xooggan kadib markii ay fuliyeen ayay tiri daraasaddu weeraro aad u xooggan oo ay kula wareegeen dhul fara badan oo horey ay gacanta ugu haysay kooxda ridada soomaaliya kooxdan oo garwadeen uu ka yahay xasan gurguurte ayay warbixintu xustay in ku dhowaad afar kun iyo shan boqol oo askari laga dilay hal sano gudihiis gaar ahaan sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun afar iyo labaatanka kolkaa oo ay isku dayeen iyagoo kaashanaya isbahaysiga siliibiyiinta inay weeraro ku qaadaan goobaha mujaahidiinta ay ka taliyaan inkastoo la sameeyey dadaallo wada jir ah ayay daraasaddu tiri haddana geesyada towxiidka ee bariga afrika waxa ay muujiyeen adkaysi iyo karti ay kaga hortageen hirgelinta danaha isbahaysiga kufaarta ee duulaanka saliibiga ah ku soo qaaday soomaaliya daraasadan oo uu sameeyey macadka africa center for strategic stadis ayaa qaybaheeda dambe lagu ifiyey sida gaaladu quusta iyo rajabeelka uga muujisay duulaanka ay ku soo qaadeen dalkan muslimka ah ee soomaaliya waxaana gunaanadka warbixinta lagu yidhi maadaama al-shabaab ay si buuxda uga dhex dhisan tahay dhulka ay ka dhasheen ee soomaaliya islamarkaana awooddooda ciidan ay sii xoogaysanayso waxaa adag in layska caabiyo weeraradooda mahadsanid cali yare maleeshiyaadka ridada danab ayaa wajahaya xaalad adag kadib markii dowladda siliibiyadda maraykanka ay hakisay taageeradii ay siin jirtay walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya ciidanka shahaadalo dirarka danab oo ay dowladda siliibiyadda maraykanka tababartay ayaa wajahaya xaalado adaga kadib markii sanadkan hoos oo dhigay sahaydii raashinka iyo shidaalka ay heli jireen halka laga jiray mushaarkii ay qaadan jireen oo ahaa afar boqol bishii askari kasta sida lagu sheegay warbixin ay daabacday warbaahinta afka dheer ee washington post qaar ka mid ah askarta danab ayaa ka baxay ciidanka halka tababarayaashii shisheeye ee la shaqayn jiray ee dalka isaga baxeen qaar ka mid ah dadka la hadlayay wargeyska ayaa ku dooday in sababta uu taageerada u yareeyey maraykanka ay tahay in maamulka cusub ee taraam uusan dagaalka ka socda soomaaliya u arkin mid dalkiisa faa'iido ugu jirta iyadoo lagu eedeynayo dowladda ridada soomaaliya inaysan weli helin kalsooni ku filan oo ay ku hogaamiso dagaalka sababay la xiriira musuq maasuq baasan ee dhexdeeda ka jira dhanka kale warbixinta ayaa lagu sheegay in maraykanka uu walaac ka muujinayo sida dowladda ridada ay wejigeeda uga leexisay la howlgalayaashii reer galbeedka iyadoo xiriir dhow la yeelatay turkiga xiriirka sii xoogeysanaya ee ankara iyo muqdisho ayaa sababay heshiisyo cusub oo la xiriira baadhista shidaalka iyo imaatinka boqolaal askari oo turki ah bishii lasoo dhaafay kuwaasoo la sheegay inay u yimaadeen difaaca danaha turkiga ee muqdisho warbixintan ayaa qayb ka ah warbixinno badan oo dhowaan soo baxay kuwaasoo khayradhaan ka qorayay burburka xooggan ee soo wajahay ciidanka maamulka ridada ee xasan sheikha kuwaasoo ka hobtay weeraro xooggan oo ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen labadii sano ee lasoo dhaafay mahadsanid marwan howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar qaraxa ku beegsadeen xero maleeshiyaadka ridada ay ku leeyihiin gudaha degmada buulaburte ee wilaayada hiiraan waxaana jira khasaare cadowga soo gaaray dhanka wilaayada baay howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay xalay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhaba ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari halka mid kalena uu ku dhaawacmay iska horimaad sababay khasaare kala duwan ayaa ka dhacay xabsiga magaalada gaalkacyo ee bartamaha dalka soomaaliya cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkan inoo eegaya wararka ka imanaya magaalada galkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa ku waramaya in saakaa weerar xoogan lagu qaaday xabsiga dhexe ee magaaladaasi kooxo hubaysan ayaa lasoo warinaya inay weerareen xabsiga waxaana in muddo ah dagaal toos ah uu dhex marayay kooxda weerarka soo qaaday iyo ilaalada xabsiga kooxahan hubaysan ayaa ujeedkoodu ahaa inay xoog kusoo furtaan maxaabiis halkaasi kaga xirneed taas oo sababtay in dagaal xoogan u qarxo inkasta oo aan haynin faahfaahino dheeraad ah haddana ma cadda in kooxda weerarka soo qaaday ay baxeen maxaabiistii ay doonayeen inay soo furtaan dhacdooyinka noocan oo kale ah ayaa muddooyinkii u dambeeyey si aad ah ugu soo laalaabtay magaalada galkacyo iyadoona maleeshiyaad kala duwan ay tiro dhowr jeer ah isku dayeen inay maxaabiis xoog ku furtaan afar bil ka hor ayaa sidan oo kale loo weeraray islaa xabsigan waxaana iskahorimaadkaasi uu sababay dhimashada hal qof iyo dhaawaca mid kale mahadsanid cabdulqani madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa ceyriyey guddoomiyihii murtadiinta ee gobolka banaadir xilli khilaaf xoogan uu ka dhex taagan yahay murtadiinta sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen casaam carafaad wareegta uu soo saaray xasan gurgurta madaxa kooxda ridada soomaaliya ayuu ku ceyriyey guddoomiyihii kooxda ridada ugu magacaabnaa gobolka banaadir waxa uuna magacaabay guddoomiye cusub xasan gurgurta ayaa guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ee duqa muqdisho u magacaabay xasan munkaab oo xil soo qabtay muddo toban sano ka hor ah maxamed amiir oo muddo lix bilood ee xilkan hayay ayaa la ceyriyey waxaana maalmihii lasoo dhaafay baraha bulshada lagu faafiyey warar sheegaya in madaxa kooxda ardada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir uu khilaaf soo kala dhexgalay mungaab oo ah ninka hadda la magacaabay ayaa lagu xasuustaa dhulboobaya lacaga baad oo kusoo rogay ganacsatada muqdisho muddadii xilka hore ee xasan gurguurte mar weliba madaxda kooxdardada uu wakhtigooda gabagaba yahay ayay caan ku yihiin xilka qaadista iyo magacaabista tirabeelka ah mahadsanid casaam wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa diyo u kala qaaday laba ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga degmada diinsoor sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman diyadan oo ay hore u xukuntay maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa waxaa lagu xukumay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha ajuuraan ee dega wilaayada islaamiga ee baay kadib markii ay direen qofka dhashay beesha geeradle dhowaan deegaanka mubaarak ee osaga degmada dinsoor waxaa lagu qabtay munaasabad ay diya ku kala wareegayeen beelaha ajuuraan iyo geeradle kadib markii boqol halaad oo geel ay soo diyaariyeen waxgaradka beesha ajuuraan munaasabadda halkii ka dhaceysay waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka wilaayada islaamiga ee baay iyo odayaasha dhaqanka labada dhinac ugu horeynna waxaa goobta ka hadlay madaaq cabdulqaadir khooshow malaaqa beesha ajuuraan ee wilaayada islaamiga ee baay isagoona diyada boqolka halaad ku wareejiyey malaaq iftiin ibraahim malaaqa beesha geeradle anigoo ku hadlaya afka beesha reer ajuuraan maanta waxaan wareejinay boqol geel ah oo shareecada islaamku nagu xukuntay anigoo anagoo raalli ah ku qanacsan shareecada islaamku ku qanacsan ayaa maanta waxaan wareejinay boqol geel ah ilaahay ha noo sakhiray subxaanahu wa tacaalaa muddo gaaban haddii dariiqa ilaahay la maro boqolkaas geel ah waxaana ku wareejinay walaalahan reer geelada khaasatan waas aftiin insha allahu tacaalaa ilaahay ha noo sakhiray xoolahaas geelaas haddii dariiqa ilaahay la maro oo shareecada loo hoggaansamo wax kasta way fududaanayeen waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan wayarsuqhu min xaytu laa yaxtasib annaga luqluq badan aan diid ku bixin jirnay haddii shareecada ilaahay asagaa xukumay ummaddaan kala xukumay sharci u soo dejiyey haddii dariiqi la mari lahaa wax badan ayaa fududaan lahaa insha allahu tacaala hadda aniga muddo bil ka yar ayaan boqol geela kusoo xarayn geelaas waxaan dhihi karaa boqolkiiba sagaashan moraa laga soo bixiyey haddii maanta lacag ay ahaa lahayd muddadaas kuma keeni lahayn iga guddoon uwaas geelaas boqolka iga guddoon anigoo qalbi wanaagsan kusoo kusoo keenay adigina insha allahu tacala waxaan kaa rajaynaysa iga guddoontid intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay malaaq iftiin ibraahim malaaqa beesha geradle isagoona malaaq quushow kala wareegay diyadii boqolka halaad ee kol hore ay ku xukuntay maxkamadda wilaayada islaamiga ee baay markii hore oo meel raayuse ka dhaganka shareecada islaamka enjarna mayha marnay langlidili oo langliindilaaw mise mayra raayuse hebel hebel angoyla raaw yaha marni ilaahay hana dhaafi alxamdulilah ma ilaahay um amrigaana deersiyey un oo mas-uuliinana waana laka dhaqamaaw kitaabka ilaahay laka dhaqamaaw la tadbiijaaw waana la baradaw yaa ilaahay hana deersii allih hana deersii yaa mahad iskule intaas kadib ana oo afka geeradla ka hadalaaw may ninii wareejiyey reer geeradla marka una enaa ugaaska ajuuran goyshow ma ii wareejiyey boqol neef oo geel ah oo diye ah marxuumkii dhamid ilaahay nahriisa ee diidiisa diidiyaha siina kula godoomi aan oo ka faraxsana mayla raayuso eed iyo eedna anka faraxsana kitaabka ilaahay la dhaqangelina eed anka faraxsana yaa kula godoomi geelii boqolka haay oo diidahay ugaas goyshow ha ii wareeji mayka wareejiyey macalin maxmed goley daahir oo ah owliyaa udamka bismillaahi odagaan wali qaadani la qaadani an oo maahe macalin maxamed goley malagaanu wali qaadani unina la qaadani diyadan boqolka halaad ay ku kala wareegeen beelaha ajuuraan iyo geeladle ayaa kusoo aadaya xilli dhowaan munaasabad ka dhacday magaalada buulofulay sidan oo kale diya boqol halaad oo geelay ku kala qaateen jufooyin ka tirsan beesha garro oo ka mid a beelaha dega wilaayadan mahadsanid abuu ayman xaflad dib loogu furayey sanna dugsiyeedka iskuulka saylici ayaa ka dhacday degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuu xasaan munaasabadan oo ahayd mid si hirsare loo soo agaasimay waxaa lagu furayey sanad dugsiyeedka iskuulka saylici ee degmada tiyeglow waxaa munaasabada kasoo qaybgalay maamulka islaamiga degmada tiyeglow culummo waalidiin waxgarad marti sharaf kale iyo ardayda iskuulka muddo bilooyinah oo iskuulka uu xirnaa kadib hadda ayaa dib loo furay waxaana dib u bilowday duruustii iskuulka waxay iskuulka dhigta arday isugu jirta gabdho iyo wiilal kuwaasoo barta duruus kala duwan oo isugu jirta diini iyo maadi ugu horeyn waxaa kelimad tawciye ah munaasabada furitaanka iskuulka ka jeediyey sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid a culummada wilaayaadka islaamiga
ilaahay mu'miniinimada tilmaamay meeray waaladiina hum liamaanaatihim wacahdihim raacuun mu'miniinta walibuu ahaan ammaanidiyo walilaka ammaanaysaday iyo ballanyaadyo raacuuna ilaaliyaayo marka ammaanada kumadata lankii onagu walbarashaa dilinshaana walkii ammaanay ammaanadaas marka in la gudo walay dad lakala ballamayna in la ilaaliyo marka dadka dhon ilaahay subxaana wa tacaala mas-uulinka dhakay in imarka mas-uuliyadda la ilaaliyo ciyaalka iyo duwalanbar yaan dardaarmo lahay so guud ahaanna lan kasta mas-uul waa rasuulka sal alay wasalam ma eray kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi mid ka mida ardayda iskuulka ayaa goobta munaasabadda ka jeediyey kelimad ku bixisay luqadda carabiga oo uu ku soo dhoweynayay martidii kala duwaneed ee munaasabadda ka soo qayb gashay أيها الضيوف الكرماء من علماء والنقباء والوالدين وكل من شارك في حفلة افتتاح مدرسة الزيلع أهلا بكم أهلا بكم بمدرسة طاب عناصرها في الخلق والشيم أهلا بكم أهلا بكم بأبناء قائلين هل من مزيد علما لا مللنا أهلا بكم أهلا بكم ardayda iskuulka ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ay ku muujinayeen aqoontooda diineed ee iskuulka ay ka barteen taasoo farxad gelisay waalidiintii munaasabadda ku sugnayd كل عبادة لغير الله كفر وضلال أن النبي صلى الله عليه وسلم غار على أناس متفرقين في عبادتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك يا أختي العزيزة اسمي حذا النور علي وأنت ما اسمك اسمي رويدة محمد شعيب كيف حالك؟ حالي طيب الحمد لله وأنت حالك وأنا كذلك ماذا تتعلم؟ أتعلم مواد مختلفة من أين تتعلم؟ أتعلم من مدرسة الشيخ عبد الرحمن الزيلعي وبعد عامين غدا فضي ما جاءت به مرضيعه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت فبعد شهرين شقاق بطنه وقيل بعد أربع من سنه وبعد ست مع شهر جائي وفاة أمه على الأبواب iskuulka zaylici waxa uu ka mid yahay iskuulaadka ka furan degmada tiyeglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool waxaana wax ku barta boqolaal arday ah oo isugu jirta wiilal iyo gabdho kuwaas oo wax badan oo cilmi ah ka bartay iskuulka mahadsanid abuu xasaan guud ahaana dhegaystayaal warkii duhurnimo ee aad andalus ka dhegaysanayseen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu